wasaaradda arrimo gudo dowlada hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba magaalada jowhar ayaa ka daafurtay madalla wada taladowka bulshada horumarinta ee shanta sana hadareerta bulshada magaalada jowhar iyoona goobro ku hayeen odayaalka dhaqanka hana ku mid ee mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle gudoomiyaha degmada jowhar ururada bilaanta dhalinyaro iyo marti sharaf kala ankoreyntii ku kumid ee odayaalka dhaqanka ee ka hadalay afka odayaalka ee ku qayb galay daafurka madalla iyo waliba uusa sheegay in yusiide handhowa tiimkan waxaa malaynaha sida aan u jeedo afarta xaafadood inay yihiin fadhiga aan arkoohay oo jowhar oo degmada hoose maada afarta xaafadood degma ahaan ma ahan oo sida tuulooyin ma ku jiraan laakiin waxaan dareemaa afarta xaafadood yihiin iyo annagoo odayaashae dhammaan waxaan soo dhawaynaynaa kulankan lasugu yimid intii aan ka garanana markii uun hadda sida loo sheegay xog la aruurinaane intii looga aadanaan ka qaadan doonaa hadisilaayiraa dhanka kale hokeyaha dowlada hoose degmada jowhar maxamuud xasan gudoomiyaha degmada jowhar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudo ee hirshabeelle ee waliba ku hadleena muhiimada laku leeyay kulanka annagoo ka kooban maamulkii degmada wasaaradii arrimaha gudaha oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan afarta xaafadood iyo guddoomiyaashooda iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada barnaamij ku saabsan xog uruurin la rabo in qorshaha shanta sano ee soo socota ee degmada jowhar ay yeelanayso iyo sida ay u shaqaynayso sidaad ogsoon tihiin waxaa hadda socda howlo lagu samaynayo wadooyinkii magaalada gaar ahaan saddex xaafadood horseed hantiwadaag iyo colmis xaafadda colmisa ogsoon tihiin waxaa laga hirgeliyey isbitaal oo casri ah weliba oon zoonkan dhan oo ku oolin waxaa hadda loo sameynaa wadda oo gaarayso ilaa iyo isbitaalka wadooyinkan kale oo hadda socdana waxaa loo sameeyey ama loo sameynooyaa golaha deegaanka ee maanta ka jira darteeda loo sameynaya maana ma dhici lahayn in intaan ay hadda oo la qabtay howsh howlaha ah in ay sii jirto ma dhici lahayn waxaa sharaf inoo ah inaan maanta idinkala soo qayb galno madashaan qaaliga oo aan iskugu nimid sida aan ugu wada hadalno dooda dhaxalgal ah oo aan wadaagno fikrado iyo himilooyinka hanaanka horumarka bulshadeenna madashani ma ahan fursad aynu isku dhagaysanayno keliya waa madal si dhab ah iskula wadaagayno baahiyaha iyo baryoritiska mudnaanta leh bulshada u leh si aan ugu wada shaqayno waxaan qaabaynaynaa mustaqbalka degmada jowhar siday u ekaanayso kadambeyntii wasiirka wasaaradda arrimo gudo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdi daahir guure iyo weliba uusa faahfaahin ku biyey qorsho ee madalla wadatalidowga bulshada horumarinta ee shanta sanaha dareerta qorsho muxuu yahay waa qorsho waxawaaye qof qofaa u baahan qeyb bulshaa u baahan deegaana u baahan waa qorshe la-aan lama soco karo jowhar waxaan rabnaa inaan qorsho loo sameeyaan dhan shanta sano la socoto waxaan rabnaa inaan buog la sameeyo oo qorshahaas ka turjumayo oo cid kasta oo jowhar wax u hayso ama danahaysa ka hadlayso la hordhigi karo lana iibgey karo oo la dhigi karo bulshada reer jowhar dalabkooda waa noocan waxaan is weydiina marka ma adika iska qorqoro ma cismaan baare iyo councilkiisa ka qortiin ma bulshada reer jowharaa baahidooda la weydiiyaa waxaa soo baxda inaa bulshada baahidooda la weydiiyo waa mahadsantihiin shirkan waa noo furaya insha allah
wasaaradda arrimo gudo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wada dadaalo la ka hormariyo qaybo shalduwan ee adeegyada bulshada